n assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waa idin salaamayaa baxda v o a dhamaan iyo gaar ahaan adiga maxamed colaad haddii maaragtay horta marka ugu horeysa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan anigu ka faaidaysanaya bilowga wareysigaaga waxaan marka ugu horeysa tacsi u diraya dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda dhalinyarada ah ee da-da yarta ah iyo kuwoodii hore iyo kuwa dhexe intaba ayaan maaragtay tacsi u diraya geeridaasi ku timid allah u naxariiste saaxiibkeen suxufiga weynaa aabihii saxaafadda soomaaliyeed ama odayaashii saxaafadda soomaaliyeed kamid ahaa cabdullaahi maxamed sheegow cabdullaahi maxamed sheegow colaadow taariikhdiisa amaba ka hadalkiisa kuma soo koobi karo wax yar oo dhowr daqiiqadooda waad garan kartaa siddeetan iyo dheeraad ayaa uu cimrigiisu ahaa ilaahay waa cimri siiyey muddo dheerna hadda taariikh ayay xambaarsan tahay da-daasi iskama socon taariikh badan ayuu ninkaasi leeyahay innaga oo dhalinyaro ah oo markayna igu horreysay cabdullaahi maxamed sheego aan isbarannay anigoo dhalinyaro ah dugshadii sare markaan kasoo baxnay oo aan soo dhamaysanay tababarkii xarane ka mid a ardadii soomaaliyeed ee markaasi loo qeybin jiray wasaaradaha waxaan nasiib u yeelanay innaga oo labaatan ah baa waxaan nasiib u yeelanay ina lagu soo qoro wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha cabdullaahi maxamed sheegow markaasi wuxuu ka ahaa madaxa raadiye muqdisho isla markaasina waxa uu ahaa guddigii imtixaamaadka iyo codadka qiimeyn jirta ayuu kamid ahaa cabdullaahi maxamed sheegow allah u naxariistee wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee hor fariisiyaa microphone cabdullaahi maxamed sheegow waktiyadaasi waxaan aada iyo aada ugu xasuustaa agaasimana waa noo aha waad garan kartaa nin madax madax ku ah waxaad baranaysaa tabihiisa waxaad baranaysaa maarata cadaaladiisa waxaad baranaysaa anshaxiisa waxaad baranaysaa wadaninimadiisa marka cabdullaahi maxamed sheego wuxuu ahaa nin wadani ah oo soomaaliyeed nin howlkar ah ee aanan waktiyadiisa aanan dheeldheel maarata ku bixin waxa uu nagu abaabiyey inaan noqono dhalinyaro amaba shaqaale ilaaliya waktiyadooda aada u ilaaliya shaqadii lagu diraana si fiican uga soo baxa maxaa yeelay isaga ayaa wuxuu ahaa nin toosan waxaa laga dhigay xogeeyaha guud ee xiriirka shaqaalaha soomaaliyeed sidaasuu cabdullaahi nagaga tegey marka xilliyadii burburka markii uu dhacay kadib marxuum sheegow saxaafadda ma ku dhex jiray oo bahda saxaafadda ma kasii mid ahaa oo howsha ma waday mise wuu ka dhex baxay saxaafadda mar walbaba cabdullaahi maxamed sheegow waa ku jiray xafiiskii haagish la dhihi jiray magaalada muqdisho isaga iyo asxaab kale mar walba waa imaan jireen oo mar walba raad iyo log ayay ku laayeen saxaafadda waxaa kale aan kuu sheegayaa sanadkii labada kun markay ahayd barnaamijkii la dhihi jiray hamadhowr oo ay unesco iyo b b c da iska kaashan jireen cabdullaahi waxa uu ahaa cabdullaahi waxau ahaa barnaamijkaasi uu ka ahaa madaxa soo saarayaasha ama madaxa productionka ayuu ahaa cabdullaahi barnaamijkaasina wuxuu ahaa barnaamij aad loo aada loo dhegeysto wakti badan la geliyo taas wax usii weheliyay haddii aada og tahay bugaag buu cabdullaahi qoray bugaag badan uu qoray buga ugu caansanaan wuxuu ahaa afka hooyo uhili kitaabkii ahaa ama buggii ahaa iyo buug kale oo ka hadlayay naxwaha af soomaaliga oo ah sidaa og tahay af soomaaliga weli ma fadhiyo oo weli waxa u baahan yahay dhismo cabdullaahi marka waxa uu ka mid ahaa dadkii dhismaha af soomaaliga oo isaguna kaalin weyn ka qaatay oo hadda buuggaasi naxwaha af soomaaliga dadka far dadka farkutiriska ee yar ee naxwaha af soomaaliga wax ka qoray ayuu cabdullaahi ku jiray aad baad umahadsan tahay allah u naxariisto geerida sheego haddaan kasoo gudubno waxaa isna dhowaan ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya maxamuud maxamed afrax oo ka mid ahaa saxafiyiinta iyo qoraagii caanka ka ahaa bahda saxaafadda ee soomaaliya adigu maxaad ka xasuusataa taariikhda afrax maxamuud maxamed afrax isaguna waan isnaqiinay si fiican aan isu naqiinay markaan wasaaradda warfaafinta kusoo birno sidaan kuu sheegay todobaatan iyo afartii todobaatan iyo shan todobaatan iyo lix wixii ka dambeeyey aadaan isu naqiinay maxamuud maxamed afrax qoraalka wargeyskaasi hegan afka ingiriiska kusoo bixi jira kasokow waxa uu ka mid ahaa raggii soo maray ama kasoo shaqeeyay dhammaanba waaxaa kala gedisan ee wasaaradda warfaafinta haddii ay noqon lahayd wakaaladii wararka sonna haddii uu noqon lahaa raadi muqdisho oo haddii aad taariikhdiiba u eegto waxaad arkaysaa inuu kamid ahaa dadkii bilaabay in kaydka hadalka afka kaydka hadalka raadi muqdisho in loo sameeyo nidaam iyo register iyo numbero iyo cajaladaha iyo iyo si maaragtay wixii loo baaha library si looga dhigo amaba maktabad codka ah si looga sameeyo ayuu kamid ahaa oo raadi musuna oo kusoo shaqeeyey hadda waa muddo aada u fog bay ahayd dadkii bilaabay ma aha dadkan dambe oo dhexe xataa ma ahayn dadka dhexe ee dambanimida ma ahayn wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey ayuu kamid ahaa wakaalada sonan waa kuu sheegay waxaa kaloo ka shaqeyn jiray wakaaladii royter dadkii bilaabay in wakaaladaha dibadda ay wa ay maaragtay n ka shaqeeyaan oo wararka soomaalida ka gadaan amaba ay ay dunidaas ay ku xirmaan ayuu ahaa waxaana ilaahay ugu fududeeyey waxay ahayd isagu dadka yar ee waxbartay dabcan af ingiriisigu waa furo waa fure mar walbaba looga baahan yahay haddii aad tahay saxa suxufi inaad afkaasi taqaanid afka ingiriiskana si fiican buu u yaqiinay maadaama uu east africa gaar ahaan magaalada mombasa ayuu wax kusoo bartay oo dhalinyaro yar yar oo beri hore la qaaday oo xilligii weliba dalka gumaysiga ahaa waktigaas la geeyey ayuu kamid ahaa maxamed maxamed afrax waxa waxaan dhihi karaa waa suxufigii ugu weynaa ama ugu da'da weynaa ee sevenkan oo oo geeriyooda usbuucii lasoo dhaafay allaha u naxariiste waxaan ku qiyaashi karnaa sagaashan wax la jira daadiisu inay ahayd dhowr buugna waa uu qoray oo buugii mugtay target oo caanka noqday iyo buugaag kale oo tiro badan waa buugaag kalena waa qoray ani tiradu ma xasuusan karo somali journalist oo runa u ah nin saas u taagan u ah